إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin baabka toddobaad ee baabun fi lyaqiini watawakul xadiiska tobnaad ayaan soo gaarnay alxadiidu alcaashir xadiiska tobnae marwiin waxaa laga waray can anasin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qaala qofkii yidhaahda yacni wuxuu la jeedaa idaa kharaja markuu ka baxo min beyti gurigiisa markuu ka bixi rabo yacni wuxuu la jeedaa idaa kharaja markuu baxaayo min beyti gurigiisa marka uu ka baxayo qofkii yidhahda saasaa loola jeeda oo ku xirsi xirsa adkaarta markuu guriga ka baxayo bismi illaah ilaahay magaciisaan ku baxa tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saartay walaa xowla xeelad malihi oo aan dhibaatooyinka anugu uga wareegsado walaa quwata xoogna malihi aan wanaagga anugu ku soo jiito ilaa bilaahi allah kaalmadiisa maahane yuqaalu waxaa lagu yidhahdaa lahu qofka sidaas yidhi hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waana lagu kaafiyey oo wixii sharaha waa lagaa kaafiyey wa wuqiita waana lagu ilaaliyey wa tanaxa waana ka fogaadaa canhu xaggiisa ashaydaanu shaydaan qofka adkaartaas akhrista markuu guriga ka baxayo oo yidhahda bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xowla walaa quwata ila billaah waxaa lagu leeyahay malagaa kule ama allah kule ama malag alla usoo dirayaa kule hudiita waa lagu hanuuniyey dalaal waa lagaa hanuuniyey wa kufiita waana lagu kaafiyey oo shar iyo dhibaato iyo balaayooyinkii waa lagaa kaafiyey wa wuqiita waana lagu ilaaliyey wa tanaxa canhu shaydaanu shaydaankuna waa ka fogaadaa rawaahu abu daawuuda ayaa wariyey watirmidiyu wاnasaa'iyu waqayruhum waqaala tirmidi wuxu uhi xadiiثun xasanun waa xadiis xasana wasaxaxahu اlalbaniyu fi saxiixi jaamici sagiir zaada abu daawuuda wuxuu ku daray fayaquulu wuxuu leeya yacni ashaydaanu qof kasta shaydaan ayaa ku sallidan oo qarin olahoo la socda shaydaankii inuu baadiyeeyo ku dadaalaya wuxuu leeyahay lishaydaanin aakhara shaydaan kale wuxuu ku leeyahay kayfa laka sidee kuugu sugnaaday birajulin qof qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey wa wuqiya la ilaaliyey maxaa laga qaban karaa qofkan waa xirsi xirtay rabbigiisuu ku tiirsaday waa la hanuuniyo la kaafiyo la ilaaliyey marka waa adkaar aad u muhiim ah waxa waye in qof kastaaba shaydaan aamin kama ahan iyo dalaal shar iyo jinni iyo balaayooyin aamin kama ahan insiga iyo makriga banu aadanka aamin kama ahan waxa weeyan intaasoo dhan adu wax kama qaban kartid waxa wax ka qaban karo kaa kaafi kara waa allah rabuulcaalamiin marka waxaa la rabaa qof kasta inuu allah ku tiirsado adkaartan u akhrista uusan gurigana ka bixin isagoon adkaarta akhrisan maanta dhibku waa badan yahay insigiiyo dhib badan ka jira jinnigiiyo dhib badan ka jira dad badan aad jinniyabaa dhibay insibaa dhibay kulli waxaasoo dhanna waxa kaa kaafi kara waa allah marka in adkaartan la akhristo weeye an anas waxaa laga waraa radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen akhawaani laba walaalaa calaa cahdi nabiyi waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa kaana axadumaa midkood wuxuu ahaa ya'ti nabiya nabiga mid u yimaado sala allahu calayhi wasalam wal aakharu midka kalena yaxtarifu waa shaqay jiray labadooda midna nabigu imaa jiray oo cilmigaas ayuu ka qaadan jiray oo nabigu ag fadhi jiray midna waa soo shaqay jiray markaasuu kambiili jiray fa shaka almuxtarifu kii shaqaalahaha oo shaqay jiray ayaa soo dacweeyey akhaahu walaalkiisi linabiy nabiguu ku soo dacweeyey sala allahu caleyh wasalam kii shaqaysa jiray ayaa waxa weeyaan walaalkiis ku soo dacweeyey nabiga iyo rasuulka allow ninkaanu ma shaqaysanayo fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lacallaka adiga waxaad mudan tahay tursaqo in lagu risaqo bihi asaga sababtiis ninkaas waxa weeyaan daalibka ah ee diinka alle u go'ay ee aad biilaydo asbaabta ilaahay kugu risaqaaba inay asaga tahay oo ilaahay weynaa sababtiis kugu risaaqo taas ayaa dhici karta marka waxa weeyaan dacwoon shaqayso isagana ugu kaalmi taasna waxay tusaydaa dadka dullaabul cilmiga ah diinta alle u go'ay ilaahay diinkiisa inay xambaaraan u fadhiya kaalmaynta loo kaalmeeyo danahooda wax laga qabto waxa weeyaan la biilo la gacan qabto kutubaha loo gado inay tahay asbaabaha ilaahi weyna subxaana wa tacala risaaqada ku faafiyo iyadoo thawaabkii aakhirana uu dheeraad yahay marka aad in arrintaas looga faa'iidaysto odaan la helin dad diinta u hara oo u go'a oo danaha iyo masaalixda adduunyadoo kale ka hormariya ma la soo baxaydo culummo mustaqbalka jiilka ummadda dambe culimmadoodii ma soo baxaydo qof waxa weeyaan leylan naharan xamaal u taaganna cilmi inta soo xambaaro culummo ummadda uma noqdo marka haddaan loogu kaalmayn ummaddu wax weyn bay ku weynaydaa marka muslimiintuna waxay wax ku yihiin waa tacaawunkaas qayrka la yskugu kaalmeeyo rawaahu tirmidi ayaa wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixu ku wariyey calaa shardi muslim ah wasaxaaxu lalbani fii saxiixi jaamici sagiir imaam nawowi wuxuu yidhi asagoo fasira yaxtarifu yaktasibu waa shaqaysanaa wayatasababu sabab ayuu la imaana uu risaaqad ku raadsado baabun haadaa kanu baabun waa baab fi listiqaamati toosnaanta ayuu baab u yahay istiqaamada qofku waa inuu dariiqa xaqa ku toosnaado ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya waxa weeyaan istiqaamada hiya suluuku siraadi lmustaqiim waa in la qaado waddada toosan wa huwa diinu alqawiim waana diinka toosan min hayri tacwiijin canhu yumnatan walaa yusra ayadoon looga leexan midig iyo bidix midnaba qofku inuu ku taagnaado saacad kasta amarka alle oo uu saacad kasta ka fogaado nahyiga qofku taas weeyaan diinkaas inuu mar kasta ku toosnaado qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fastaqim toosnow kamaa umirta sidii laguu amray sidii laguu faray u toosnow oo daahiran wa baadinan u toosnow daahirkaaga iyo baadinkaagaba sidii laguu amray u toosnow cumar ibnukhadaabna istiqaamada isagoo fasira wuxuu yidhi alistiqaamatu an taquuma cala alamri wanahyi istiqaamadu waa inaad ku toosnaato ood ku taagnaato waxa weeyaan amarka oo wax kastoo lagu faray aad la timaado nahyiga aad ku taagnaato mar kasta wixii lagu reebay ka fogaato walaa taruuqa canhu rawqaana thaclab sida daawacadii aadan baa la dhugan oo adoo yidhi allaah ayaan ilaahnimo u rumeeyey aadan marna wuxuu ku amray ka tegin marna wuxuu kaa reebay aadan ku dhicin sidaas weeye istiqaamadu sidaas weeye istiqaamada marka waa arrin aad u muhiim ah waana shayga ugu adag ee qofka quluubtiisu ay dareento waxa weeyaan waa shayga ugu adag waxa weeyaan waa istiqaamada qofku inuu ku fakaro marka fastaqim toosnow kamaa umirta sidii laguu amray allah sidii uu kuu amray u toosnow waa arrin aad u weyn waa arrin aad u weyn waxaa la sheegaa nabiga sala allahu calay waslm inuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa huud iyo suuradaha ku macnaha kuwaas ayaa ciro iga keenay oo mar kasta dhahaya sidii alla kuu amray u toosnow qofku inuu saacad walba marka digtooni ku jiro oo uu is-ilaalinayo oo uu waxa weeyaan amarka alle qaadanayo oo uu nahyigiisii ka fogaanayo oo qowlka ka soo baxay intuusan ka soo bixin ku xisaabtamayo oo qalbigiisa uu kontaroolayo oo iimaankiisa uu xisaabinayo oo khushuuciisa salaada iyo bal iimaankaagii ma kordhay mase waa nuqsaamay uu ku jiro oo muraaqabadaas uu ku nool yahay waxa weyan waa arrin aad u adag qofka ilaahay uun ku risaaqo u fududeeyayn u fududa wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigeen allahu wa alle warka ugu horrayda horta allaah rabbinimo u qiray oo annaga khaaliqanna abuuray oo na milkiyey oo na maamula allaah wa alle isagaana abuuray isagaana milkiyey isagaana maamula dadka sidaas yidhi uma markay yidhaahdeen ka gadaal istaqaamuu ku toosnaaday amarkaas ku toosnaaday oo allahaas ay ilaahnimada u qireen wax kastuu amray u hoggaansan wax kastuu ka reebo ka hadhan wax kastuu u sheego ka rumaysan dadka nuucaasa ilaa waxa musiibada ku dhacda ummadda waa labo marka hore inaan towxiidkaas laga helin oo allaah aysan waxa weeyaan uluuhiyadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadiisa aysan si saxa marka hore u rumayn waa khasaarada asalkeeda khasaarada kale waxay ka timaadaa qofkii inuu marka horeeto afkii sidaas ka yidhaahdo oo allaah ilaahnimo inuu u rumeeyo uu sheegto laakiin uusan ku toosnaan oo ilaahay uu ilaahnimada u rumeeyey amarkiisii uusan ilaalayn oo nahyigiisi uusan ilaalayn taasna waa khasaarada labaad meesha ay ka timaado marka labada khasaaraabaa dad ka badbaaday wey dadkaanu ina aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen rabbuna annaga khaaliqeennu allaahu wa alle uma markaas kadib istaqaamuu toosnaaday tatanazalu waxaa ku soo degta calayhim korkooda almalaa'ikatu malaa'igta allaa takhaafuu ha cabsanina ey laa takhaafuu ha cabsanina ku tidhaahdaa ha cabsanina oo ha ka cabsanina min almowti wamaa bacdah mowdka iyo waxa ka dambeeya ha ka cabsanina cabsidiinna adduunkaad ku soo cabsateen marka aakhiro cabsi ah layna kugu dari maayo marka naftu ka dhacay bay mala'igtu kusoo degayaanay saas ku leeyihiin tatanaazalu waxaa kusoo degta calayhim korkooda almalaa'ikatu malaa'igtii ayaa kusoo degta cinda almowt marka nafta laga qaada agteeda markaasay ku tiraa laa takhaafu allaa takhaafu ay laa takhaafu ha cabsanina oo waxa weeyaan min almowti wamaa bacda mowtka iyo waxaa ka dambeeya qabriga iyo xisaabta iyo qiyaamaha ah ka cabsanina cabsidiinna adduunaad ku soo qaadateen waxa abaalmarin wanaagsan unbaa idinka horayda walaa taxsanuu ha murugoonnina calaa maa khallaftum min ahlin wa walad wixii aad ka soo tagteen ee eheladiinni haweenkiinni xaasaskiinni carruurtiinni ha ka murugoonnina naxnu nakhlufukum fiih annagaa idinkaga khalif noqonayna annagaa idin xifdinayna waxa weyaan cabsi taasna ha ka welwelinina oo yaan murugo idin ka qaban marka taasna waxaad dareemaysaa qofku carruurtiisa eheladiisa wax uu uga tago alla cabsidiisa ka weyn ma jirto carruurta haddaad isleedahay dayac min bacdiga ee doolar u jamci doolarka haddii la rabo waa laga dhici hadduu rabo waa ka guban haddii la rabo waa laga xadin haddii la rabo ayaga iska baabino gacmahooda ku halaagin laakiin taqwo ilaahay markaad uga tagto oo adduunka intaad joogto aad ku dhowrsato ood xaaraanta ka fogaato oo taqwada ilaahay aad ku sugnaato waxa weeyaan malaa'ig ayaa xifdin xifdi ilaahay aad uga tagtay aan laga dhacayn aan la weynayn aan ka dayacmayn marka waa shayga ugu qaalisan oo la rabo in looga tago carruurta iyo ehelka wa abshiruu bishaaraysta ilayhi malaa'igtu biljannati janno ku bishaaraysta allata jannadii kuntum aad ahaateen tuucaduuna kuwa layniin yabooha jannadii layniin yaboohi jiray oo laydin dhihi jiray haddaad toosnaataan jannaad leedihiin tii ku bishaaraysta tiyaa inin diyaarahe malaa'igtu waxay dhahdaa naxnu annaga wliyaa'ukum kuwa inin xifdiyo ahaa filxayaati dunya nolosha adduunyada nolosha adduunyada annagaa inin ilaali jirnay inin xifdi jirnay wa filaakhirati aakhirana annagaa ininla jirna macakum ayaan nahay ilaa aad jannada ka gashaan waxa weeyaan ininka suuli mayno waa ininla saaxiibayna wa filaakhirati aakhirana annagaa ininkugu weliyaho ininla joogayno waxa weeyaan ininla joogayna ilaa jannada aad ka gashaan markaase naxnu annaga wliyaaukum waxa weyaan kuwa inin xifdinaaya annaga ahayn oo weli inin ahayn filxayaati dunya nolosha adduunyada wa filaakhirati aakhiradana annaga inin weliyaho ininla joogayno inin xidhiirinayna oo ininla micigin ahaanayna ilaa jannada ilaahay ka gashaan walakum waxaa iniin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa tashtahii anfusukum nafafyaalkiinnu waxay jeclaadaan wax allo wixii naftiinnu jeclaato a jannada idinkugu diyaara walakum waxaa iniin sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda maa tadacuuna waxaad u yeerataan wax allo waxaad dalbataan ayaa iniin sugnaaday nusulan jucila daalika arrinkaas waxaa laga yeelay nusulan martiqaad ayaa laga yeelay martiqaadkaasoo min kafuurin la dembi dhaaf badan xaggiisa ka ahaaday dambidhaaf alle dembi dhaaf badan xaggiisa martiqaadkaasoo ka ahaaday allahaasoo raxiimu naxariis badan wa qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen rabbunaa annaga khaaliqanna abuuray ee na milkiyeenna maamulaa allaahu wa alleh uma markay yidhaahdeen ka gadal istaqaamuu toosnaaday oo amarkiisii iyo nahyigiisii ku toosnaaday falaa khawfun wax cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin oo ka cabsamayaan maa amaamahum waxa ka horeeya min almowti wamaa bacdahu ka cabsamaayaan walaa hum mana ahan yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonaya oo waxay ka soo tageen ehel iyo carruura ka tiiraanyoomayaan ilaahay laba cabsi iskugu dari maayo adduunkay murgar badan iyo walwal badan iyo cabsi ku noolaadeen ilaahay weyna aakhiruu ku cabsi tirayaa dadka laba ammaanna isku heli maayan adduunka inuusan alla ka cabsan oo aakhiro uu nabadgalona ma dhacayso ilaah wuxuu yidhi ulaa'ika dadkaas iimaanka iyo istiqaamada laga helay asxaabuuljannati waa jannada asxaabteeda sida saaxiibku saaxiibkiisa u daa'imay jannaday daa'imayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada juuzuu soo qadaro waxaa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa shayaa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya wa can abi camrin waxaa laga wariyey waqiila waxaa laidhi abi camra abi camra sufyaan ibni cabdilaahi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow qul lii iidha fi lislaam islaamka dhexdiisa qowlan hadal qowlkaasoo laa asalu aana weydiin canhu xaggiisa hayraka adiga qowlkaasoo laa asalu aana weydiin canhu xaggiisa axadan qof axadkaasoo hayraka adiga hayrkaa qaala nabigu wuxuu yidhi quldhe aamantu billaah allah ayaan rumeeyey uma istaqim toosnow mar allaan rumeeyey inta tidhaahdo ku toosnow allaan rumeeyeydhe marka hore towxiidkii ha lagaa helo ilaahay cibaadada u kaliyee ilaahay asmaadii sifaadiisa rumee ilaahay awooddiisa iyo tadbiirka iyo maamulka koonka keligiisu daa kadib ku toosno oo allahaas aad ilaahnimada u qirtay amarkiisa qaado nahyigiisa ka tag oo wuxuu kaa reebo waxweyn ka har rawaahu muslim ayaa wariyey waa qowl islaamka oo dhan jamcinaya qowlkaasu xadiiskan xadiisii uu imaam nawowi ku soo arooriyey arbaciinku ka mid ahaa oo jawaamiculkelimka ayuu ka mid yaho islaamkii oo dhan ayuu labadaas jumlo ku soo arooriyey nabiga sala allahu calayhi wasalam وعن أبي هريرة وحال ويرى رضي الله عنه قال أبو هريرة وحير قال رسول الله رسولك إلهي وحير صلى الله عليه وسلم قاربوا دحدحيستا قاربوا دحدحيستا وهو محدحدحيستا وحوين غلوغا يا تقصيرك اسكا إلالية غلوغا oo waxa weyn mujaawasatu alxad qofka inaad cibaado aadan sameeyi karin waxa weeyaan inaad isku daydo habeenka caawa qur-aanka habeennimo dhamme waxa weyn habeen kasta waxa weyn salaatuleyl habeenkii oo dhan ku soo jeedo hal daqiiqad ha ka seexan maalin walba soo naw waxa weyn wax aadan awoodin oo cibaada ah ha isku kallifin qusuurna iska ilaali oo waxa weeyaan cibaadaadkii ood awoodo inaad ka seexato soon sunnaa ma lihid salaad sunnaa ma lihid sadaqa sunnaa ma lihid adkaar joogtaa ma lihid qur-aan aad akhridaa ma jiro taasna waa qusuur khatar ah ee iska ilaaliya qaaribuu dhexdhexaysta wasadiduu toosnaadana oo waxa weeyaan dadaalka soo samaydo haddaadan xaq sawaab uusan camalkaagu dariiqa sawaab kaa waafaqin juhdigaagu waxa weyan waa juhdi baaba-ayuu noqonaya ee toosnaada oo waxa aad la imaanaydaanoo cibaadaada cibaadaad sawaab ah ee dariiqii saxiixa ku yimid ee ilaahay raalli ka yahay ha noqdeen waclamuu ogaada annahu shaniya lan yanjuwa ma badbaadaya axadun qof axadkaasoo minkum idinka idin ka mida bicamali camalkiisa kuma badbaadayo qaaluu waxay idhahdeen walaa anta adigana miyaadan ku badbaadin yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala nabigu wuxuu yidhi walaa ana anigana ku badbaadi maa ilaa an yataqamadani allah alla inuu idhex geliyo un ma ahane biraxmatin naxariis raxmaddaasoo minuu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad waxa weeyaan qofka nicamta ilaahay u galay cibaadada uu samaynayaa uma dhiganto uma dhiganto nicamta ilaahay kuu galay indhaha nimcada aad ka hesho kaliya waxa weeyaan cibaadada aad samaynayda lama eka laakiin waxa aad awoodo waa inaad samaydo amarka alle qaadato nahyiga allena aad ka fogaato taasaana waxay keenaydaa sabab u noqoyda jannada alle inaad gasho marka acmaashu waa sabab yaa waa sabab camalku waa sabab jannada lagu galo kulli qur-aanka iyo sunnaduna taasay caddeeyaan laakiin oo ilaahay qur-anka wuxuu ku leeyay udkhulu ljanna jannada gala bimaa kuntum tacmaluuna bisababi maa kuntum tacmaluun waxaad samaydeen sababteed jannada ku gala jannada ku gala laakiin waxa weeyaan camalkaagaanu ilaahay nicamta uu kuu galay uma miisaanna marka fadliga ilaahay markaad adugu inteed awooddo aad samaydo ilaahay fadligiisa ilaahay jannada kugu gelin sababta oo fadligan aad ku helaydaana waa camalka aad samayday ee haddaadan camalka samayn oodan amriga amarka alle qaadan oodan nahyiga ka tegin ilaahay fadligiisa heli maydid fadliga allood jannada ku geli lahayd arki maydid rawah muslim xadiis ka wariyey wlmuqaarabatu qaaribud yufasira wlmuqaarabatu muqaarabada alqasdu waa dhexdhexaadka alladii dhexdhexaadka laa quluwa wax xadguduba fiihi dhexdiisa aysan ahayn walaad oo wax aadan awoodin oodan berri wadi dooninood mar dhow cida ka fadhiisaydo waxa weyan ha isku dayin dad badana waxay samayna cibaadaad fara badan ayaan wadi markuu bilo ama sanad wado ayuu ka caajisin lama rabo taas walaa taqsiira gaabinna aysan ahayn waa dhexdhexaadka aan quluwiga taqsiir midna lahayn wasadaadu toosnaantu alistiqaamatu waa toosnaanta iyo walisaabad xaqa inaad asiibto oo wax aad la imaanaydo cibaadaha aysan ahayn wax bidac ku dhisan iyo hawo iyo nafjacayl iyo dadan ka soo gaaraya diin sawaaba intaad la imaanayda ha noqdeen intaas iska sug wayataqamadanii yulbisunii inuu ii labiso idhexgeliyo wayasturunii uu igu asturo alla weeye yataqamadanii ee yulbisunii inuu ihuwiyo wayasturunii uu igu asturo weeye qaala alculamaa waxay dhahdeen macna alistiqaama istiqaamada macnaheeda waxa weeye luzuumu daacati illaah ilaahay daacadiisoo la laasimo qaaluu waxay dhahdeen culummadu wa hiya istiqaamadu min jawaamici lkelim kelimooyinka kuwa macnaha badan jamciya weeye ay ka mid tahay wa hiya nidaamu lumuur waa umuurta oo nidaamsan wabilaahi towfiic waafajintuna allay ahaatay baabun haadaa kanu baabun waa baab fi tafkiiri fakeriddii u baab yahay fii cadiimi makhluuqaatillaah ilaahay makhluuqaadkiisa weynankooda lagu fakaro tacaala allaha sarreeya wa fanaa'i dunyaa adduunyada baabi'iddeeda in lagu fakaro wa ahwaali alaakhira aakhirada shidooyinkeeda in lagu fakaro wa saa'iri umuurihima adduunyada iyo aakhirada arrimahoodo dhan lagu fakaro wa taqsiiri nafti wa taqsiiri nafsi nafta gaabinteeda xaqi alle ka gaabida in lagu fakaro wa tahdiibihaa nafta saafigaraynteeda iyo hufiddeeda in lagu fakaro wa xamlihaa nafta sidii loogu xambaari lahaa ee loogu qasbi lahaa cala alistiqaamati inay toosnaato in lagu fakaro baabkan wuxuu uga hadlayaa dadka makhluuqa ah khaaliqoodii adduunka kuma arkaan waxa weeyaan khaaliqii allihii abuuray nabi moxamed maahane mu'miniinta inta kale ijmaac weeye inaysan adduunka ku arkaynin nebi moxamedna sala allahu calay wasalam sida sawaabka oo saxiixa ah waxa weeyaan wuxuu ku arkay oo kaliya waxa weeyaan qalbiga laakiin indhihiisa bicaynihi adduunka kulama adag ayadana midda sawaabka waa sidaas inta kalena waaba laisku waafaqsan insan weligood dhowda ku arag allah marka maadaamaysa addoommadu arag si ay u gartaan waa inay makhluuqaadka fiiriyaa u abuuray ilaa makhluuqaadkan qofku markuu fiiriyo ku tadaburo ee samawaadka fiiriyo qoraxda fiiriyo dayaxa fiiriyo habeenka fiiriyo maalinka fiiriyo waxa weyn makhluuqaadka buuraha dhulka uu fiiriyo allaha abuuroo ilaa makhluuq kasta khaaliq u baahan yahay shay iska abuurmay ma jiro waxa weeyaan masnuuc kasta shay kastoo la sameeyaan saanicu u baahan yahay waxay ogaanayaan marka dadku khaaliqii abuuray makhluuqaadkan awood kaamila inuu leeyahay cilmi kaamila inuu leeyahay intii la doono cilmi iyo intuu doono awooda inuu leeyahay taas ayay dareemayaan marka makhluuqaadka fiirintooda oo tadabur loo fiiriyo ilaahay weynaa subxana wa tacala ayaa lagu oqonsadaa waxaana waana aayaad ilaahay lagu barto iimaankana ku kobca marka qofku inuu fiirfiiriyo makhluuqaadka ilaahay waa weyn inuu fiiriyo adduunyadan waxa weye inay tahay wax baaba'ayo ee dadkii aqniyada ahaa boqoradii kulligood ay dhimanayaan taasna qofka qalbigiisa waxay ku dejinaydaa inuusan adduunyadan waxa weeyaan baaba'ayda uusan aakhiradiisa waxa weyan ku bedelan inuu fiiriyo shiddada aakhiro oo haddaan maanta la dadaalin oon caqiidada lagu sawaab laga dhigin oon acmaasha saalixada lagu dadaalin oon hawada iyo macaasida iyo shubahaadka iyo bidacda laga fogaanin halaag inuu dambeeyo taas waxa weeyaan qofku inuu ku fakaro iyo arrimaha adduunya iyo aakhira dhammaantood qofku inuu ku fakaro naftaada ilaahay nicamta uu kuu galay iyo sida nafta u gaabinaydo daacad aan laga gaabinay inuu ku fakaro naftiisa suu u tahdiibi lahaa oo uu saafigaray lahaa oo u layli lahaa inuu qofku ku fakaro siduu naftiisa ugu xambaari lahaa ugu qasbi lahaa inay toosnaato oo daqiiqad daqiiqadaha ka mid aysan ilaahay caasin inuu qofku ku fakaro taas ayuu baabku ka hadlayaa baabun haadaakanu baabun waa baab fi tafkiiri fakeridii uu baab yahay fii cadiimi makhluuqaat illaah ilaahay makhluuqaadkiisa weynankooda in lagu fakaro tacaala allihii sarreeye wa fanaa'i dunya adduunyada baabi'ideeda in lagu fakaro wa ahwaali alaakhira aakhirada shidooyinkeeda ka jira in lagu fakaro wa saa'iri umuurihima adduun iyo aakhira arrimahooda intooda kale in lagu fakaro wa taqsiiri nafti nafsa gaabinteeda in lagu fakaro wa tahdiibiha nafta saafigaraynteeda in lagu fakaro wa xamliha nafta sidii loogu xambaari laha in lagu fakaro cala alistiqaamati toosnaan qaala allahu alle wuxuu yidhi tacaala sarreeyey qul waxaa tidha nabiga suubano inamaa wax kale ma aha acidukum waxaan idinku waaninaa biwaaxidatin hal arrima wahiya arrintaas waxay tahay an taquumuu inaad istaagtaan lilaahi allah inaad u istaagtaan oo ilaahay dartiis aad u istaagtaan manaa labalaba xaalo aad tihiin wa furaadaa mid mid xaalo aad tihiin uma tatafakaru aad fakfakartaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nabigiisa sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan gaaladii gaaladii markii ay rumay diideen oo ka soo jeesteen nabigii ayaa ilahay wuxuu ku yidhi sidaan ku dheh waxaad ku tiraa nabiga suubano waxa weeyaan waxaan idinku waaninaya war hal arrima maanta dadku waxa weeyaan dalaalka waxa ugu badan waxa weyan waa kooxaysiga yahuud koox koox nasaaro ah dadkiiyo koox koox ah waxa weyan koox mushrikiin ah koox walbaana adduunka waxa lagu yaqaan taxasulku shartiis waxaa ka mid a way isweheshanayaan qofkii meeshuu ka fakeri lahaa ka xisaabtami lahaa way isweheshanayaan way ismaaweelinayaan annaga waxaasan haysanna waxaasoo wanaagaan haysanna waxaasoo xumaanaan ka fognahay nimco weyn baan haysanna dadka kaleeta ma haystaan dalaalkaasay ku sugan yihiin waxa weye nimcadaan far adaygi bay ka rabtaa waa inaanan hanqaltaagna gelin way ismaaweelinayaan si ay isku jiitaan isku hayaan laakiin aakhiro mid mid baa loo xisaabin saas darteeda qofka dantiisa ma aha kulli maanta firaqdaas bidacda iyo dalaalka iyo halaagga iyo inxiraafka ummadda ku hayda kulligood mid kasta ka mid way ismaaweelinayaan waxay leeyihiin ilaahay baa mahad iskale inta kaleeta maanta diinkii way ka inxiraafeen way gateen dahwooyinay ku bedesheen dhaqaalay ku bedesheen kuraasay ku bedesheen waxa weeyaan dana adduunyay ku bedesheen annagu diintaan u eedowna annagu diintaan u goonnay annagu diintaan u shaqaynay annagu danaheenniyo dhammaan u dayacnay waxa weeyaan allahu akbar saasay isku maaweelinayaan way isjiidanayaan inxiraafkooda iyo dalaalkooda iyo akhdaadooda inay ku xisaabtamaan uma badna marka qofku keligiis isagoo laakiin hadduu fakaro keligiis uu fakaro sida ilaahay weyna aqwaashanaad maanta ku hadlaydo afcaashanaad ku hadlaydo waa kugu xisaabine ma ilaahay baa ku amray halkuu kugu amray halkee ilaahay kuugu diray waxa weeye marka uu xisaabtamo qofka waxbaa u caymanaya qaladkiisuu fahmaya sawaabkiisuu arkaya wixii sawaaba waa ku sugnaana wixii qaladan ilaahay uga toobadkeenaya marka waxa weeye labolabo iyo mid mid u fakara sidaasu alle u leeyahay qul waxaa tidha nabiga suubano inamaa wax kale maaha acidukum waxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin hal arrima wahiyo arrintaas waxa weeye an taquumu inaad istaagtaa lilaahi alla dartiisa u istaagtaa matnaa laba laba xaalaatihi labada qof way ka rontaa kooxda war arrintaan maxay noqon ilaahay maxaan la hortegaynaa waxaan ilaahay halkuu nagu amray waxaan diinkan iyaan uga dayanaynaa waxaas waxa weeyaan wax weyna ka soo baxaya wa furaada mid mid xaalatiin keligii inta keliga meel xirato bal fakar uma tatafakaru inaad fakartaan markaas wqaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda waاkhtilaafi leyli waannahaari habeenka iyo maalinka iskhilaafitaankooda la aayaatin calaamado waaweyn oo ilaahay lagu gartaa ku sugan toddobada sama abuuristooda samadan sida ay u weyntay u taagantahay ee tiir celinaya aanan ujeedin kumanaan sano ay u taagneen meel ay ka bololayda aan la arag sideedii ay u madowdahay dhulka sidaan u fidsan wax celinaya aanan garanayn habeenka iyo maalinka isbedelaya ee aan daqiiqad soo daahayn ee nidaamka ku socda la aayaatin calaamada waaweyn oo ilaahay lagu garta ayaa ku sugan liulil albaabi caqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibkaa dadkaasa aayada ugu sugan yihin ilaahay ku garanaya laakiin dadka khayrka daran ee waxa weyan ahlu naarka ah shaqiyaalka ah waxba kama fahmayan wa iska dabiiciyay leeyihiin ululbaabkuyayihiin ululbaab waa kuwa aladiina waa kuwii ululbaabku yadkuruuna allah allah xusa qiyaaman xaala ayyihiin kuwa taagtaagan wa qucuudan xaala yihiin kuwa fadhiya wa calaa junuubihim dhinaciyaalkooda xaalay ku sugan yihiin waxa weyn ulul-albaab waxaa la yidhaahdaa dadka markay socdaan ilaahay xusa markay taagan yihiin alla xusa markay fadhiyaan alla xusa markay dhinac u yaalleen alla xusa intaba ilaahay ku xusa subxana wa tacala markay seexanayn ayagoo dhinac markay dhulka dhigaan ayagoo alla xusay hadal dikri alle carabkooda ku dambeeya ayay gam'ayaan markay indhaha kala qaadaanna dikri allay kusoo toosayaan dariiqa markay socdaan allay xusayaan dadka noocaasaa leen ulul-albaab ilaahay ha nagu daro kuwaas ee dariiq walba si walba sifo walba ilaahay ku xusa wayatafakaruuna ululbaab waa kuwa fakera fii khalqi samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhululyaalka abuurtooda waa dadka ku fakera ee fiiriya cirkaan intaan allah abuuray awoodkaamin inuu leeyahay ku dili karo ku soo noolay karo kula xisaabtami karo wax kastood samaynada uu ogyahay cilmi kaamin uu leeyahay tusayda dhulkan allah abuuray rabbanaa qaa'iliina xaalay leeyihiin ayay fakaraan qaa'iliina xaalay leeyihiin rabbanaa rabbigeeniyo maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa makhluuqan kulli makhluuqii dhama haadaada lagu ishaarin baadilan xaalata mid iska cayaaraya ilaahayow ma aadan abuurin ma aadan abuurin oo cayaar iyo dayac ilaahayow ma aadan abuurin subxaanak ilaahu waan ku nastaha waxaan kaa nastahaynaa inaad waxa weeye nuqsaan waxa weynay ceeb oo dhan aad leedahay waxaan kaa nastahaynaa inaad makhluuqaadka intaan la eg aad u abuurtay xikma la'aan xikma la'aan inaad u abuurtay alla waa kaa nastahaynaa wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi afalaa yanduruuna miyaysan fiirinayn dadku ila libili geela kayfa sidabaa khuliqaad loo abuuray intaasaa wax weyn ku fahmi lahaaye geelo weynankiisa xoogiisa qaabku u abuuran yahay haddana sida ilaahay u layliyey boqol halaadoo intaas leeg aan cunug toban jiru iska wataa ilaahay baa u lahsaqiray taas kaliya maysan dadku fiirinayn wailasamaa cirki miyaysan fiirinayn kayfa sideebaa ruficad loo kor yeelay cirkan sida u taagan yahay oo u siman yahay uun tiir celinaya loogu jeedin taas miyaysan dadku fiirayn wailaljibaali buurihii miyaysan fiirinayn kayfa sideebaa musibaad loo taagay dhul walba buur kastaa meeshay ku taalla carradeeday leedahay ciiddii uun meeshaa la tarantuuray soona dhici meesaasay u taagnaaneen miyaysan taas dadku fiirin waila alardi kayfa sudixat dhulka sida loo fidiyey oo ilaahay u fidiyey miyaysan fiirinayn fadakir waani nabiga subano inamaa wax kale maaha anta adiga mudakirun mid waaniyaa tahay laakiin qalbiga hanuun kama geli kartid waqaala tacala ilah wuxuu yidhi afalam yasiiruu miyaysan socon dadkaanu filardi dhulka korkiisa miyaysan ku socon fayanduruu oo miyaysan fiirin kayfa sidaybay kaana ahaatay caaqibatu aladiina min qablihim dadka iyaga ka horreeyey ciribtoodu siday noqotay miyaysan fiirin dammara allaahu calayhim allaa baabi'iyey walilkaafiriina amhaaluhaa gaalada dambena allihii kuwii hore baabi'iyey waxa weye ayaa baabi'inayo intii oo kale u sugnaatay walaayaatu aayadaha filbaabi oo baabkan ku soo arooray kaiiratun waa fara badan tahay macluumatun waana la yaqaanaa walaayaatu aayadaha filbaabi baabkan ku soo arooray kaiiratun waa fara badanta macluumatun kuma jirto tan wa min alaxaadiia xadiita waxaa ka mid a alxadiiu saabiq xadiiskii soo hormaray alkayisu caaqilku man qof weeye daana nafsahu nafsadiisa xisaabiya waxamila limaa bacda almowt ee u shaqaysta waxa geerida ka dambeeya baabun haadaa kanu baabun waa baab fi lmubaadarati degdegiduu u baab yahay ila alkhayraati khayraadka loo degdego iyo waxafi man qof in lagu booriyo tawajaha u jeestay likhayrin khayr cala aliqbaali inuu qaabilo calayhi khayrkaas biljiddi dhabnimo uu ku qaabilo min hayri taradudin shaki la'aanna uu ku qaabilo baabkan wuxuu uga hadlayaa shiiqa waxa weeyaan khayraadka in loo degdego oo wax weyn khayrka hadhowbaan samayn iyo dib dambaan ka samayn doonaa iyo inaan la dhihin khayraadka saas lama yidhaahdo shay khayr ah waxa weeyaan mar hadduu shaygu inuu khayr yahay aad ogaato intaas intaas samayda unbaad ka hubtaa inta kale inaad gaaraydo naftuba kula gaarayda ma hubtid marka qofka khayr marka uu niyeysto khayrkaas yuusan dib dhigin naftu waa cadow salaatuleyl aad niyeysid inaad bilowdo qur-aanka inaad maalinta intaas akhrido adkaar inaad akhrido wax weyn cilmi inaad barato wax khayra qof inaad sadaqa siido waxa haddaad qalbigaagaba ay ku soo dhacaan intay goorgoortay waa laga gaaraa haddii kale shaydaanku dib udhig dib udhig dib u dhig hadda ha bilaabin mar dib ka bilow siduu kuu leeyahay ayaa fursadu kaa dhammaan mawdkuuna kaaga soo degdeg marka waa arrin muhiim ah marka baabun hada kanu baabu waa baab fi lmubaadarati degdegidii uu baab yahay ila alkhayraati khayraadka loo degdego iyo waxafi man qof in lagu booriyo tawajaha u jeestay likhayrin khayr cala alaqbaali inuu qaabilo calayhi khayrka biljiddi dhabnimo iyo dadaal min kayri taradudin noqnoqosho la-aan macnaha isagoon ka shakin oon ka noqnoqon taas ayaa la rabaa marka qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreey fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka khayraadka u kala tartama ilaahay weyne wuxuu amraa subxana wa tacala mu'miniinta khayrka in loo tartamo qof walba inuu is yidhahdo qofka kale yuu kayrka kaaga dheerayn jannada yuu kaaga dheerayn raalli aanshaha ilahay yuu kaaga dheerayn taas ayaa la rabaa wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembidhaaf dembidhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday wa jannatin janno u degdega jannadaasoo carduhaa ballarkeedu alsamaawaatu waalardu ciraryaalka iyo dhulalyaalko laysgarab dhigay ay la egyihiin jannadaasoo ucidad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka alla ka baqa maahan janno hadda kadib la abuura waa janno hadda la abuuran oo diyaarsan oo la diyaariyey yaa loo abuuray yaa loo diyaariyey carab miya cajabi miya maya wasfiya iska leeya lilmuttaqiin dadka alla ka baqa qof kasto oo muttaqi ah jannadaas wax ku leeyahy qofkaan muttaqi ahayn jannadaas wax kuma leh وأما الأحاديث أحاديثta فالأول xadيiثka ugu horay marwi waxaa laga wariya can أbi هurayرaةa رaضي الله عنه أنa رasuuل اللahi rasuulka ilaahi salى الlaه عليه وسلم qaala wuxuu yidhi baadiru la degdega biلأcmaali amaaشha أcmaaشha الصاalixata ee suuban أcmaaشha saalixada la degdega sameeya intaad fursada haysataan waxaad arki doontaa idinkoon fursad haysan aad camal saalixa ku samaydaan fasatakuunu waxaa sugnaa doonta o dhici doonta fitanun fidnooyin fidnooyinkaasoo ka qiطaci leyli habeenka gabaladiisoo kalea habeenka almudlimi ee mugdiga ah habeenka mugdiga ah fidnooyin madmadow ee murugo badan ee dadka qulubtooda taabta kuwaas ayaa dhici doona ee halaaga diinta yuslixu rajulu qofku waa waabariisan mu'minan xaala uu yahay mid muumin ah wa yumsi waa galabaysan kaafiran xaalu yahay gaal qofaa waagu u baryan isagoo diintiisii haysta galabta wuxuu soo caraabin isagoo gaal ah oo intii maalmeed diintiisii gaday oo baaba'shay wa yumsi waa galabaysanaa mu'minan xaalu yahay mid muumin ah wa yusbixu waa waabarisanaa kaafiran xaalu yahay mid gaal ah qoraxdu waxay u dhacdaa isagoo muumin ah habeennimaa diintii laga gadi yabiicu wuu gadaa diinahu diintiisa bicaradin dheef dheeftaasoo min addunya adduunye ah xoogaa yaroo birbir adduunye ah ayuu ku gadan rawaaha muslim ayaa wariyey waa arrin aad u khatiir awood mooda maanta annaga inuun xadiisku nala hadlayaba haddee nabigu wuxuu sheegayana salawaatullahi wasalaamu calayhi sida uu u sheegayay u dhacayaan waqti waqhtiyada ka mid ahayna dhacayaan waana ayadii waxaan maanta duul taaganna waxa weeye maanta halaagga meesha uu maraya iyo fitanta qofka waxa weeye saacada yar gudahood ayuu isbedeli qofkii siduu u joogo oo u toosan yahay oo diintiisa u haysto berri waxaad maqleen waa jaajuus cadowga alluu u galay diinkiisi waa laga galay mid jago ka raadina mid kursi ka raadina oo isleh maanta kursi aad raadido gacanta muslim uguma jiro muslimiintu xoog ma laha muslimiintu dhaqaalo ma leh muslimiintu awood ma leh gaalada awoodda iskugu tagtay haddaadan raalin garayn kursi arki maydid daqiiqada kadib isagoo daba nahnahalaad arkayda gaaladii xasbuna allah wa nicma alwakiil muslimiintii dhexdooda fitantu dhacday meelkaasaa fidnadu istaagtay waxaad arkaysaa waxa weyn qof muslin ah qof gaalaysiinaya oo riddo ugu xugminayo liajli inay siyaasadda isku khilaafeen liajli waa dan adulatrix wuxuu raadina wuxuu qof muslima qofka murtad yidhahdoon murtad ahaynna asagaa murtad noqonaya qof muslima qofka gaal yidhaahda asagoon gaal ahayn asagaa gaal ku noqonaya marka waxa weeyaan keliya dadka taageere ha waayo dadku ha ka hareen dadku ha naceen isagoon u fiirin qawaaciddii sharciga dawaabidii sharciga waxa weeyaan keliya wuxuu ka fiirinayaa kelmaddan haddaad tidhaahdo dadaa uga haraya daduu ku weynaya dadkiiaad adigu ku helaydaa waa dan adduun taasuu ridda ugu xugmeen ridda siyaasiya waxa lahaha soo baxday meeshan ka niqiinay ridda sharciya oo qofku inuu sharci ku ridoobo waxa weeyaan ama ka sokeeyo riddo faasiq ka sokeeyo yahay ama muumin toosan uu yahay meeshii laga yiqi maanta ridda siyaasiya soo baxday qof walba qofka siyaasadda ku khilaafo inuu riddo iyo gaalnimo ku xugmiyo xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baan ka magan gelaynaa rawaahu muslima xadiiska wariyey alxadiiu aani xadiiska labeeya marwiyan waxaa laga wariyey can abi sirwaca bikasri siini siintoo la hoos dhigaa la akriyey siinta almuhmalata la dhibic tiray iyo wa fatxa in la kordhigo oo la yidhahda sarwaca cuqbata ibnu caamir cuqbata ibnu alxaaris weye radia allaahu canhu magaciisa waxa la yhaha cuqbata ibnu xaaris ibnu caamir ibnu nawfal ibnu cabdimanaaf ibnu qusay alqurashiy annawfaliyo radia allaahu canh ilaahay raadiha ka noqde wuxuu yidhi abi sirwaca cuqbata ibnu alxaaris radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday waraa'a nabiya nabiga gadaalkiisa sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiinaan ku tukaday alcasra salaada casir salaad casiraan nabiga gadaalkiisa ku tugay magaalada madiino fa sallama nabigu salaadiiu ka salaamo naqsaday uma qaama waa istaagay musrican xaala uu yahay mid degdegaya fataqadaa waa ka tillaabsaday riqaaba annaasi dadka qoorahoodyuu ka tiltillaabsaday safafkii ilaa bacdi xujari nisaa'ihi haweenkiisa qolalkoodii gobol ka mid ah ayuu aaday oo uu galay fafasica naasu dadkii waa argagaxeen min surcati nabiga degdegtiisa sala allahu caleh wasalam ilaa nabigu markuu salaada ka baxo adkaar ayuu akhri jiray waa fariiso jira inta ku soo jeeso dadka laakiin degdegtan uu nabigu u baxay musiibo miyaa jirta is yidhaahdeen fa kharaja waa ku soo baxay nabigu calayhim korkooda fa ra'aa wuxuu arkay annahum dadku qad cajibu inay la yaabeen min surcati degdegtiisa degdegtiisii inay la yaabeen oy dadku ka yaaban yihiin ayuu arkay nabiga sala allahu caleh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi dakartu waxaan xasuustay shay-an wax shaygaasoo min tibrin macdan ah xoogaa macdanho ama dahaba ama fidaa ayaan ayaan xasuustay oo cindana agteenna ahaa xoogaa yaroo macdan ah oo agteenna yiilay oo sadaqa ah oo in la bixiyo aan rabay ayaan xasuustay dakartu waxaan xasuustay shay-an shaygaasoo min tibrin macdan ah shaygaasoo cindana agteenna ahaaday fa karihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu iga xabiso muxuu ka xabisayaa wuxuu iga xabisayaa waxa weeyaan attafakur fii fakerka aan ku fakeraya inuu iga xabiso can iltawajuhi waaliqbaali cala allah ku fakeriddii iyo qaabiliddii allah aan soo qaabili lahaa oo qalbigayga aan soo xaadiri lahaa inuu qalbigaygu hadda ku mashquulo oo igu soo dhaco intaasaan ka cabsaday fakarihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu ixabiso oo uu iga celiyo tafakurkii iyo tawajuhi ilaahay xaggiisa aan qaabilaha qalbigaygu soo aadi lahaa oo qalbigayga uu ku soo dhaco fa amartu waxaan soo amray biqismatii in la qaybiyo rawahu bukhaariya wariye marka waa u degdegid khayr mar haddaad damcday inaad u degdegto oodan dhihin qayb kaa dhowaad samayn doontaa qaybii hore sadaqadii qaybiyo saasuu nabigu ka yidhi sal la ala xataa adkaarta intuu dhammaysanaya lama sugin marka lalama sugo shay qayra markaad kugu soo dhaco wax waqtiyo dambe dib looguma dhigo wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa oo lahu u sugnaaday abu hurayra cafwan abu hurayra ma ahan waxa weeyaan ninka la yhaha cuqbat ibnu xaari weeye wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa lahu licuqba u sugnaaday ibnu xaari kuntu waxaan ahaa yuu yidhi cuqba khallaftu khallaftu cafwan kuntu waxaan ahaa yuu yihi nabiga sala allahu caleyh wasalam wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa lahu cuqbat ibnu xaaris u sugnaa kuntu waxaan ahaa yuu yidhi nabigu markuu ka warramayay sababta u degdegay khallaftu inaan uga soo tegey filbeyti guriga tibran macdan macdantaasoo min asadaqati sadaqa ah fakarihtu waxaan nacay an ubayitahu inaan ku baryiyo gurigayga gurigayga inaan ku baryiyo oo uu guriga hal habeen ku baryo taasaan dhibsadayuu fakarihtu waxaan nacay an ubayitahu inaan ku baryiyo guriga marka intaan qoraxdu dhicin horaha laga qaybiyo saas u baxay atibru tibrigu qidcatun waa qayb oo min dahabin dahaba aw fidatin fidaa ama macdanta kaleeta ah alxadiiu aali xadiiskaa saddexeeya marwiyin waxaa laga wari can jaabir radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rajulu ninaa ku yidhi linabiyi sala allahu caleh wasalam ninaa nabiga ku yidhi ninkaasuna cumayr ibnu xamaam ayuu ahaa cumayr ibnu xamaam ayuu ahaa ibnu jamuux ibnu xaraam alansaari ayuu ahaa qaala rajulu ninaa ku yidhi linabiyi sala allahu calay wasalam yowma xudi maalintii uxud ara'ayta balka war nabiyo in qutiltu haddii lay dilo fa ayna ana anugu halkaan ahaana haddii maanta aan ilaahay dartiis u dagaalamo oo dagaalkan laygu dilo halkaan tega qaala nabigu wuxuu ihi filjannati jannada dhexdeedaad ahaani jannadaad gelaydaa haddii jihaad fii sabiilillaahi iyadoo kufaar lala dagaalamaa ilaahay dartiisna aad u dagaalamayda lagugu dilo jannadaad ahaani fa alqaa ninkii waa tuuray tamaraatin dhowr xaboo timir ah tamaraadkaasoo kunna ahaaye fii yaddihi gacantiisa dhowr xaboo timiroo gacantu ku hayuu tuuray oo uu yidhi intaan waa igu dheertay macnaha intuu timirtaas cunayo inay ku dheer tahay oo waxa weeyaan ay ka daahinayda jannada ayuu u fahmay allaahu akbar taas waxay ku tusayda marka degdegta iyo udegdegidda khayraadka loo degdego iyo raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa raalli ahaanshaha ilahay riwaayad kaleeto lain ana xayaytu xataa aakula tamaraati haadihi inaha la xayaatun dawiila farama bima kaana macahu min atamri uma qaatalahum xataa qutil waxa weeyaan riwaayad kaleeto muslimka waxay leedahay intaasaas u fiiriyo wuxuu yidhi haddaan noolaado intaan cunaya tamaraadkan waa nolol dheer markaasu inta tuuray tamaraadkii uu hayey uu dagaalamay ilaa la dilay oo diinta alle loo dilay marka khayraadka saasaa loogu degdegaahe khayraadka lagama daaho fa alqa waa turay tamaraatin kuna ahaayeen fii yaddii uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay muttafaqun calayh araabic xadiiska afraya mar weyn waxaa laga weri can abi hurayra radia allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi jaaa rajulu ninaa u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqada mideed ah acdamu weynan badan ajran xagga ajarka sadaqada teebaa u ajar weyn qaala nabigu wuxuu yidhi an tasadaqa waa inaad sadaqaysato walxaal anta adiga saxiixun mid caafimaad qaba aad tahay shaxiixun maal jecel takhsha alfaqra faqri ka cabsanaa wa ta'mulu lghinaa haninimana rajaynaa waxa weeye sadaqa waxaa ugu ajar badan wakhtiga ugu ajar badanoo la bixiyo waa markaad caafimaadka qabtoodan jiranayn maalka aad jeceshahay faqri aad ka cabsado isleedaha maalka haddaad bixida amaad faqiirtaa aad rajaynaydo qaninimada isleedaha waxan haddaad aruurido hantiile amaad noqotaa markaas hantida aad bixido ee sadaqa ilaahay loogu dhawaado ugu ajar badan maxaa yeele waxay tusaydaa jacaylkii naftaada inaad ka hormariday jacaylka ilaahay taas ayay tusaydaa walaa tumhil ha la sugi xataa idaa balaqad markay naftu gaarto alxulquuma hunguri caddaha markay soo gaarto xulquumka hunguriga neeftu martaa la yidhahdaa qulta aad tidhaahdo lifulaanin hebel kadaa intaasa u sugnaatay walifulaanin hebel kadaa intaasa u sugnaatay waxa weeyaan ha u kaadinoo sadaqada ha dibdhigoon maalka ha aruurin oo markii naftu soo dhowdahay aad dardaaran aad tira waxbaan ku bixina dardaaran ood sakaraaday ood istiri waa dhimayda markan kadib noolaamaydi wal xaal qadkaana maalkuba u sugnaaday lifulaan hebel maalkaan aad leedahay hebel intaas u sugnaaday hebel intaas u sugnaaday hebelaaba iskale hebelku waa maxay waa dadkii warafadaada ahaa dadkii warafadaada ahaa oo dhaxalkaaga lahaa dadkaas weeye lifulaaninka dambe wa qad kaana lifulaanin waa saa asagoo maalkaanu uu u sugnaaday waxa weeyaan qofkii dhaxalka lahaa aad leedahay hebel intaasa usugnaaday hebel maxaa intuusa u sugnaana markaan aduu maamulkiisa mablihid markaad tasarufkiisa laheed adaa bixi diiday markaan waxaad un leedahay sadaqa laga ajal badan yahay oo waa maxay inaad maalka saddexdii loo dhigo meel ka dardaarmi karto waana sadaqa aad ajarkaaga ku kordhi karto laakiin tii hore ka ajar badnayd oo intaad caafimaad qabtay inaad waxaaga la baxdo mutafaqun calayhi alxulquumu wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah majra nafasi waa neeftu meesha ay marto walmarii'u hungurimadoobahana majra dacaami cuntadu midkay marto iyo washaraabu cabitaanka alxadiiu alkhaamis xadiiska shanay marwiye waxaa laga weri can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam akhada sayfan seef ayuu qaatay yowma uxudin maalintii uxud nabiga seefuu qaaday maalintii uxud faqaala wuxuu yidhi man ya'hudu minii yaa iga qaadaya hadaa seeftaan seeftaan yaa iga qaadaya ku dagaalamaya fabasaduu way soo fidiyeen eydiyahum gacmahooda kullu insaanin qof kasta qofkaasoo minhum ayaga ka mida yaquulu wuxuu leeya ana ana ana ana qaadaas rasuulka allow fa qaala nabigu wuxuu yidhi man ya'khuduhu yaa seeftaan ku qaadaa bixaqii xaqiisa yaa seeftaan xaqiisa ku qaadaya oo kula dagaalamaa seeftaan ilaa ilaahay muslimiinta u furo ama uu dhinto yaa ku qaadaya xaqiisa dad iska ordaya maahayne fa axjama alqowmu qoomkana waa ka hakadeen qof walba wuxuu is yidhi ma ka soo bixi kartaa mas-uuliyaddaas ma ahayn dad iska yaacaya oo iskaga daadanaya dabka qof walbaaba waa cabsaday marka nabigu yidhi xaqiisa ayaa ku qaadaya fa axjama alqowmu qoomku waa ka joogsadeen fa qaala abudujaana abudujaana ayaa wuxuu yidhi wasmu magaciisa waxa la ydhaha simaak ibnu lkharasha ayaa la yidhahdaa ibnu ibnu ludaan alansaari mashhuur bikunyati kunyadiisu caan ku ya dagaalkii uxud waa ka qayb galay dagaalkii bader waa ka qayb galay uxud waa ka qayb galay rasuulka sala allahu alay slam raggii difaacayuu ka mid ahaa marka dhaawac badanaa soo gaaray marka abudujaana yowmul yamaama ayaa la dilay yowmu yamaama ayaa la dilay sidaas ayaa la yidhaahdaa marka abudujaan faqaala abudujaana wuxuu yidhi radia allahu canhu ana aakhuduhu anaa ku qaadaya bixaqii xaqiisa fa akhadahu waa qaaday seeftii marka xaqiisi ma gutay waa kana wuu gutay seeft xaqeedii fa falaqa wuxuu ku kala dilaaciyey bihi seeftii haama almushrikiina mushrikiinta maskaxdoodii meesha maskaxda ah ayuu kala dhacay kufaartii si ula dhacaya oo ula dhacaya ilaa waxa weeyaan seeftii ay ku baaba'day maskaxdii gaalada halkaas maskaxdaa kaliyuu ka dil rawaahu muslim ayaa wariyey ismu abi dujaana waxa weeyaan simaak ibnu ibnu kharasha simaak ibnu kharasha weeye qa- qowluhu idha axkama alqowmu dadkii yaa ka joogsadeen ey tawaqafuu waa ka joogsadeen wa falaqa bihi waa ku kala dilaacay ey shaqa waa ku kala dilaacay haama almushrikiina ay ru'uusahum madaxyaalkoodii ayuu ku kala dilaaciyey alxadiiu saadis xadiiska lexeeya marwiin waxaa laga wariyey can zubayr ibnu cadiy zubayr ibnu cadiy ayaa laga wariyey zubayr ibnu cadiy alhamdani alyaami waa nisbatun ilaa bani yaama qaadi ray ayuu ahaa anas ibnu maalik ayuu xadiisa ka wariyaa waa taabici iqa ah faqiih ah wuxuu dhintay markay hijiryadu ahayd boqol soddon iyo kow can zubayr ibni cadiy waxaa laga wariyay qaala wuxuu hi atayna anas ibnu maalik ayaan u nimid radia allaahu canhu shakawnaa fa shakawnaa waxaan uga cabannay ilayhi anas oo uga soo dacwoonnay maa nalqaa waxaan kala kulmayno min alxajaaj dhibaatada aan xajaaj ibnu yuusuf kala kulmayno ayaan uga u soo sheegannay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo caamil u ahaa cabdimelik ibnu marwaan oo xijaas iyo uga ahaa marka dambena ciraaq uga ahaa oo mas-uul uga ahaa ama guddoomiye gobolaad uga ahaa ninkaasoo aad muslimiinta udhiban nin daalima ahaa ee dad aad u badan oo muslimiina dhammeeyo baaba'shay ninkaas dhibkii aan kala kulmaynay ayaan u soo sheegnay anas ibnu maalik taasna waxay ku tusaydaa salafku inay ahaayeen waxyaalaha ay dhibaatada darmaa damcaa ay arkaan oo ay dareemaan culummaday u soo sheegi jireen culummadu marka waxay ku tawjiihinayaan makhrajku meeshuu yahay haddii kale oo caqligooda iyo go'aamadooda iyo talooyinkooda ayagu ay qaataan iyagoon culummadu la soo laaban waxa weeyaan go'aan khaadi ah inay qaataana dhacda oo dhibkii adduunna aan looga baxayn aakhiradiina lagu halaagsamayo fa shakawnaa waan u soo dacwoonnay ilayhi anas maa nalqaa waxaan kala kulmayno min alxajaaj fa qaala marka waa kana tawjiihi uu siiyey fa qaala wuxuu ku yidhi anas isbiruu sabra ku sabra dhibka ninka la yidhahda xajaaj ibnu yuusuf dadka uu iska laynaya iska gumaadaya ha la dagaalaminina ku sabra saasuu yidhi xasanbasrin sidaasuu dhihi jiray xasanbasri markii la weydiiyo waxa weeyaan sidaas ayuu dhihi jiray bal wuxuuba u sheegi jiray weliba balaayadu meeshay uga timidoo wuxuu dhihi jiray waxaan naloo wariya oon maqalnaa waxa weeyaan cumaalukum acmaalukum madaxda dadka laydinkaga dhigaya waa acmaashiinnii xaggiinna balaayadu ka timid waa imtixaan idinku acmaashiinna hagaajiya cibaadadiinna saxa ilaahay ka cabsada ilaahay asagaa idinka rafcinaya idinka kor yeelaya waxaan maxaa yeelay kamaa takuunuu yuwallaa calaykum sidaad noqotaan ayaa madax laydinkaga dhigin haddaad idinku daalimiin tihiin caqiidadiinnu fasahaadsan tahay acmaashiinnu fasahaadsan tahay ilaahay madax fiicanoo suuban ini siimaya mana dhici kartaba idinkoo fasahaadsan in madax fiican ilaahay ini siiyo kamaa takuunuu yuwallaa calaykum wakadalika nuwallii bacda daalimiina bacdan bimaa kanuu yagsibuun ilaahay weyne wuxuu leeya daalimiinta waxaan madax uga dhignaa daalimiin kale waana waxay iyagu shaqaysteen dunuubta ay shaqaysteen marka waxa weeyaan qof camalkiisii faasid yahay dad wada khaa'iniin ah oo wada waxa weeyaan mukhaalifiin ah oo qof walba amarka ilahay isagu ku tumanayo oo qof walba markuu xanaaqo waxa la qurxoonaado uu dadka waxa weeyaan ku maa ku hogaaminayo uga ma ku maamulayo bal wixii la qurxoonaado oo naftiisu tuusta uu diin uga dhigayo waxa weeyaan dadka noocaas uma soo badaan dad saalixiin oo fiicfiican ilahay madaxna uga dhigo marka ha sugnina taase marka hore idinku isbedele marka saasay dhihi jireen salafku faqaala wuxuu yidhi isbiruu sabra fainahu shaniya laa ya'ti imaamayo zamaanun waqti ilaa waladii midkii bacdahu ka dambeeya asharun ka shar badan minhu kii hore zaman walba zamanka ka dambeeya ayaa ka shar badan oo waxaan la arag hadduu muslimiinta iska gumaadaya cadowgana difaacaya xajaaj ibnu yuusuf kuwa muslimkana gumaanaya gaaladana jawaasiis u ahaa imaaday oo ka dambeeyey xataa talqow intaad kala kulantaan rabbakum rabbigiin waxa wayaan iska sabra sidaas weeye madaxda qaabka loola tacaamulaa dhibka ka yimada madaxda samictuhu wuxuu yidhi hadalkaas waxaan ka maqlay oo ah madaxda in lagu sabro zamanba zamanka ka dambeeyana uu ka dhib badan yahay min nebiyikum nabigiinaan ka maqlay sala allahu caleyh wasalam samictuhu xadiiskaas aan idiin sheegay waxaan ka maqlay min nebiyikum nabigiina sala allahu caleyh wasalam rawaha albukhaariya wariyey alxadiiu saabi xadiiska toddobeeya marwiin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi baadilu la degdega bilaxmaali acmaasha sabcan toddoba arrimood kala degdega toddoba arrimood intaysan idinkugu imaan oo acmaasha saalixada ah idiin diidaya inaad samaydaan ka hormarsada oo la degdega hal tantadiruuna miyaad sugaydaan ilaa faqran faqri un maahane faqrigaasoo munsiyan qofkaba ilaahay halmaansiiya tan koobaad waxa weeyaan intaad wax haysataan oo aad noolaa kartaan oo aysan idin gaarin naftiinnu inay murugo daraaddeed la halmaanto cibaadaadkii iyo daacaadkii waxa weyan intaad waxaysataan allah ku caabuda oo qinan qaninimo waxaan ahayn miyaad sugaydaan mudqiyan oo qofka qooqiyo kibriya intaad waxa weyan xoogaa dhexdhexaadka tihiin oodnaan waxaad isleedahay wax ma haysatid war intaadan qani noqon oodan daacadii allebaad waxa weeyaan iskala weynaadoo adiga dhan aadan qaninimo aad ku kibirto oo waxa weyan daacadii aad uga tagto aysan kugu imaan nimcada allaad haysato ku shukri oo ilaahay caabud ow maradan mufsidan haddee caafimaadka jirhkiinna waa caafimaad qaba iyo caqligiinna jiro caqliga baabi'ida oodan cibaado ku samayn karin ama jirhka baabi'idoon cibaado ku samayn karin intaysan kugu imaan caafimaadka alle ku caabud ow haraman mufniyan ma waxaa sugaydaan duqnimo mufniyan oo tagsiiyo qofka intaad maanta dhallinyaratihiin xooggan iyo jirka dhallinyarada iyo maskaxda dhallinyarada ee fahmi karta qaladka iyo sawaabka kale fahmi karta intaad haysataan alla ku caabuda haddii kale waxaad gaari doontaa duqnimo oo xataa aadan tadbiiqi karin axaadiistii aad tiqiinay oodan is ogayn wax aad samaynaydo oo aad qaldaydo qofkii waxaw si kasta wax u yiqiinay uusan cibaadada xataa sixi karin intaad naan gaarin dhallinyaronimada ka faa'iidaysta ow mowtan mujhizan ama duqnimo inin dedejiya oo aakhire inin geeya ow mowtan geeridhe geeridaasoo mujhizan dedejiya miyaad sugaydaa intaad nooshihiin caafimaadka ka faa'iida mar haddaad dhimato buuggaaga waa joogsaday camal saalixood hore u samayda maahane dib dambe mid kama samayn kartid hal ajeero hal xasana haddaad u baahantood naarta uga badbaadi lahayd oo miisaankaaga uu ku siyaadi lahaa kuma darsan kartid aw idajaala dajaal miyaad sugaydaan fa sharu qaa'ibin fa huwa dajaal sharu qaa'ibin mid maqan kan u shar badan weeye oo yuntadaru la sugayo wax la sugayooo maqan waxa ugu shar badan waa dajaal ilaahay baan ka magangelaynaa nabi kastoo ilaahay soo diray ummaddiisa wou uga digi jiray waa wax aad u shar badan waa nin imaanaya oo wejiga ay uga qoran tahay kafara gaal weeye saasa wejiga uga qoran dadka marka ilaahnimuu sheegan rabbiyaan hayuu leeyahay dadka marka diida waxa weeyaan wuxuu leeyahay cirkana abaarha ku noqdo dhulkuna waa inuusan dhaq keenin sidayna noqon dadka yidhahdaan ilaaha toor rumeeyana cirkow roob soo daadiyu leey dhulkana naq soo saar waana soo saara waa imtixaan adag oo laysku imtixaanayo dhammaanna waxa weyaan dadka nuucaasa ilaahay weyna subxaana wa tacaala nalama kulmi ilaahay nama tuso waxaa qatara qofkii aan ilaahay ilaalin waxa weya inuu ka dabayaacayo wa khaasatan dadkii caqiidada xumaa ee khuraafada awal ku barbaaray ee qofkii wax yaraysan arki jirin ay ku arkaan waxa weeyaan sifaadda ilaahay sii jiray qof marka cirka roob ka keenaya dhulkana naq ka soo saaraya ee u yimaada inay khilaafayaan waxa weya ma u badna marka waa arrin aad u khatiir ah marka ilaahay inuu qofku salaad walba ka magan galo weeye masiix dajaal fasharu qaa'ibin wax maqankan u shar badan weeye yuntadaru la sugayo aw isaacata ma saacaddiiyaad sugaydaan fasaacatu saacadda adhaa ka musiibo badan wa amaru ayadaana ka xaraar wax alla waxa la sheegayo rawaahu timidiya wari qaala xadiiun xasanu waana daciif xadiidkan waa daciif weliba jiddan waxaa ku jira nin la yidhaha sanadkiisa muxaris ibnu haaruun muxaris ibnu haaruun waa daciif xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi matruukun matruuk weeye bukhaarina wuxuu yihi munkar lxadiid weeye marka waa nin daciif ah kaasaa ku jira alxadiiu thaamin xadiiska sideedee marwiin waxaa laga wariyey alxadiiu thaamin xadiiska sideedee marwiin waxaa laga wariyey canhu ey can abi hurayra xadiiska hore isagaa laga wariyey canhu can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma khaybara maalintii khaybar la ucdiyanna waan siinaya hon siinayaa haadihi raayata calankan rajulan nin ayaan siinayaa rajulkaasoo yuxibu allaha alla jecel wa rasuulahu rasuulkiisa jecel calankan waxaan siinayaa nin ilaahay jecel rasuulkiisana jecel waa sifo aad u qaaliya qof alla iyo rasuul jecel rajulkaasoo yaftaxu allaahu ilaahay ugu furo muslimiinta calaa yadihi gacmihiisa qofkaas oo ilaahay weyne subxaana wa tacaala dhufisyada khaybar ilaahay uu ugu furo taas ayaan insha allahu aan calanka bari u dhiibayaa saasuu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam marka waa wuxuu laba shay ayaa meesha taalla mid allah iyo rasuulkiisa ninkaas inuu jecel yahay ayuu ku tilmaamay waa wax lagu farxo ninka noqonaya waa nin nasiib badan tan labaadna wax lagu farxu sheegay oo ah waxa weeyaan in berri ilaahay muslimiinta u furayo magaalada khaybar qaala cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhu maa axbabtu ma aanan jeclaan alimaarata madaxnimo ilaa yowmaidin maalinkaas un maahane maalinkaasan jeclaan maalinkaasna aad wax xukuntid maahane sifadaas aad yeelatid weeye sifadaas inuu yeesho aad u jeclaaday sifadaas inuu yeesho ayuu aad u jeclaaday oo ah ilaah iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay maa axbabtu maanan jeclaan alimaarata madaxnimo ilaa yowmaidin maalinkaas maahane fa tasaawartu waan hanqal taagay lahaa madaxnimadiianu hanqal taagay oo markii nabigii sal allahu alay slam uu qabanayo ninkii rabi inuu qabto waxa wayn xoogaa qoortaad kor taagay waxaan isleeyahay adiga hadduu kuu yeero waxaad ogaalid inaad sifadaas leedahay fatasaawartu waan u hanqal taagay lahaa madaxnimadii rajaa'a an udcaa lahaa in la iigu yeero rajayn aan rajaynayo fadacaa rasuululahi rasuulka alla wuxuu u yeeray sal allahu calayh wasalam caliya bna abi aalib cali bna abi aalib uu rasuulku u yeeray radia allahu canhu faacdaahu cali ayuu siiyey iyaahaa raayadii calankii dagaalka waxa way nabiga ciidankaasuu diraya calan uu u dhiibi jiray calankaas marka waa la ilaalin oo wuxuu u yahay shicaar ciidanka isku haya marka cali bna abi aalib uu siiyey marka waxaa halkaas ka caddaatay cali alla iyo rasuulba inuu jecel yahay sifadii uu ku sifoobay sifadii ninkaasay ku rumowday wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi imshi soco walaa taltafit dhinacyada ha fiirin xagga iyo xagga ha fiirin hore u soco aad gaalada meel kale ha fiirin xataa yaftax allaahu calayka ilaa ilaahay kaaga furo oo aad furato magaaladaas khaybar waxa weyn soco fa saara caliyun cali waa socday shay-an in yaruu socday uma waqaf waa joogsaday wax yaruu socday markuu wax yar socday waxaa ku soo dhacay axkaam jihaadka oo uu baahan yahay inuu nabiga sii weydiistay u caddaato haddana fiiri amarka siday u ilaali jireen saxaabadu oo awaamirta ay u ilaali jireen waxa weeyaan inuu inta soo jeeso yidhahdo nabigow nabigay allow masaladaas ii sheeg ma yeelin sidii isagoo usii jeedo gaaladii kusii jeeda u dhawaaqayno rasuulka allow maxaan ku dagaalamaya fiiri sidaas u ilaalina amarka uma waqafa waa joogsaday walam yaltafit ma soo milicsan nabiga fa saraqa waa qayliyey wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow calaa maadaa uqaatilu naasa maxaan dadka kula dagaalamaya waxa aan dadka kula dagaalamayo oo dagaalkoodu iigu xalaal yahay iyo marka dhiiggoodu iga xaaraam noqonayan ka joogaya ii kala caddee war muminiinta walaalyaal sidaas waa inay ahaadaan oo qofku camalka uu gelayo intuusan gelin uu caddaysto oo uu qof xuduud la noqdo ousan iska ahayn jafaac caadiya oo waxa weeyaan siday doonaan u dagaalama waxay doonaanna dila cidday doonaanna dila ciddii ay doonaanna daaya ilaahay in looga cabsadaa la rabaa bis intaas markuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi qaatilhum la dagaalam xataa yashhaduu intay ka qirayaan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu allah un maahane allaah maahane ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin taas intay ka qirayaan la dagaalam macnaha waa shirkiga kula dagaalam towxiidkana ugu yeer marka waxa muuminku u dagaalamaa waa shirkiga kufriga akbarka ah shirkigaas in ummaddu ay ka baxaan taasuu kula dagaalamaao dembi ah shirkigaas waxa weeyaan ayaa dembi ah oo uu dadka kula dagaalamaya wuxuuna ugu yeerayaa ummadda towxiid towxiid wuxuuna ku badbaadina waa towxiidka marka towxiid markii laga helo waa ku badbaadin shirkigana waa kula dagaalami qaatilum dal la dagaalan xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahane wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay ergeygu uu soo diray inuu yahay inintay ka qirayaan faidaa facaluu markay sameeyeen daalika arrinkaas ficil ayaa la cabiray idlaaqu lficli cala alqowl qowla loola jeeda markay ku hadlaan way kelimadaas faidaa facaluu daalika markay towxiidkaa sameeyaan oy towxiid ku hadlaan faqad manacuu way kaa manciyeen minka xaggaaga dimaahum dhiigyaalkooda iyo wa amwaalahum maaliyaalkooda ilaa bixaqihaa towxiidka xaqiisa maahane waxa weeyaan qofkii towxiid ku hadlay dhiiggiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa wuu ka manciyey qofkii muumina qof muumina xalaal uma ahan inuu dilo oo uu ku xadgudbo waxaa la rabaa waxa qofkan kaa mancinaya ma ahan adiga inuu ku waafaqo adiga inuu ku jeclaado adiga inuu ku ayido waxaa kaa mancinaya inuu ilaahay weyna u hogaansamo hadduu ilaahay u hogaansamo anigu idiidan yahay iyo mucaarad ugu yahay iyo mukhaalif ugu yahay dhiiggiisa ku xalaashan marka way kaa manciyeen dimaa'dooda iyo amwaashoodaba mar hadday towxiidkaas ku hadlaan ilaa bixaqia kelimadaas xaqiida maahan oo xaqiida waa maxay isagoo qofkii towxiid haystoo muumin ahaa ayuu qof muslima dilay xaqii laa ilaha illa allah waa loo dila dadkii diyadiisa diyada iska lahaa aan loo geyn hadday rabaan waa dilanayaan hadday rabaanna waa daysanayaan waxa weeyaan qofkii zaanig muxsan inuu noqdo isagoo muslim ahaa ayuu zina ku dhacay isagoo guur xalaala soo maray waa loo dilaya qofkii isagoo muslim ahaa ayuu riddo sharci ah oon ridda siyaasiya ahayn midda oo kooxu isku gaalaysiiyaan aan ahayn laakiin riddo sharciya hadduu ku dhaco waa loo dilaya waa loo dilayaa wa xisaabahum xisaabkoodu cala allah illa korkeedu ahaaday macnaha hadday laa ilaaha illa allahu yidhahdaan oo towxiidka soo galaan adiga dhiigoodu waa kaa xaaraan inay kelimadaanu daacad ka tahay inay daacad ka ahayna ilaahay bay u taalla allah kula xisaabtamaya wa xisaabahum cala allahi waa sax oo hadhihin waxa wey maya kelimadu daacad kama aha waxa weyn dagaalku iskaga ilaalinaa naftiisu ku waardiisanaa hadhihin haddaad ilaahay rumaysan tahay xisaabtaas allay u taalla adiga kuma taallo quluubtana ma daalacateed adugu rawaahu muslim ee xadiiska wariyey qowluhu cumar qowlka uu yidhi fatasaawartu waan u hanqal taagay huwa bisiini lmuhmala siin la dhibic tiray weeye ey wasabtu waan booday mutadallican xaalo aan ahay mid u hanqal taagayo oo damcanaya baabun haadaa kanu baabun waa baab fi lmujaahadati dadaalka ayuu u baab yahay dadaalka qof uu daacada ilaahay ku dadaalo qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala sarreeyey waladiina dadka jaahaduu jihaaday fiinaa fii daacatina dadka daacadayada ku jihaada ee ku dadaala lanahdiyanahum waan hanuuninaynaa subulanaa waddooyinkeennaan ku hanuuninaynaa waddooyinkeenna oo raalli ahaanshaha ilaahay gaar lagu gaaro waddooyinkaas ayaan ku haruurinaynaa wa ina allaha allena la maca almuxsiniina dadka camalkooda hagaajiya ayuu la jiraa binasri wata'yiidiyuu kula jiraa binasri wata'yiid ayuu kula jiraa marka halkaas insha allah ayaan ku joojinayna wallah subxana wa tacala aclam w sala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed